sanadkii oo fidsan bisha sebteembar maanta waa saddex iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa si toosa stuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidin madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in maamulka axmed madoobe looga fadhiyo in uu dib u heshiisiin kaamila u sameeyo guud ahaan beelaha soomaaliyeed ee wadadega gobolada jubbooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in maamulka jubbaland ay kala hadlayaan khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulkaasi taas oo jirtay inuu isfahmuwaa u dhexeeya labada dhinac uu jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in khilaafka iyo dadka kasoo horjeeda maamulkaasi ay aada u bateen taas micnaheeda ayuu ku sheegay in dadka soomaaliyeed ay ku dhan yihiin maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in cabashada dadka ay maamulkaasi rajeynayaan inay wax badan iyana dhankooda ka qabtaan
dowladda puntland markii dad ay wax tabanayaan dhexdeeda in ay tabashadaasi ka jirto oo dadkeeda dagaalkaas dhexdooda iska ama iska walaadaan ama iska edsheegtaan ama isku buuqaan markii ay galmudug ka jirtana sidoo kale galmudug iyo dhexdeeda koonfur galbeed markay ka jirtana muxuu ahay sidoo kale jubbaland markay ka jirtana soomaaliya o dhan maa laga yaabaa in dhawaaqeeda noqoto sababtu waa maxay ma aha in jubbaland iyo dadka degan iyo la necbi ama dadka soomaaliya oo dhanmaa ku dhar jubbaland macnaheedu waa taas dal dhismaayo dowladnimo dhismayso waaye isnacayd ma jiro colaadii sokeeye soomaaliya way ka dhammaatay dagaal sokeeyo dambe iyo qabqabla dambe iyo muxuu ahay hogaamiye kooxeed iyo dagaal ooga dambe iyo soomaaliya maanta ma ka soo noqonayaan haddii alliidaad way ka dhammaatay fowdadii iyo wixii dagaalada sokeeye ayna dhaxalsiiyeen way dhammaatay ayadan laakiin waxa socdaaya waa siyaasad siyaasad midaba aan dhahnay waa inay dimuqra ahaataa aan dhahnay waan kala nali dumaanaynaa marka dambana waan heshiinaynaa haddii alyiraa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu sheegay in xilligan dagaalka uu kusoo haray u dhexeeya madaxda soomaalida oo keliya dhanka saxaafadda horeyna loogu gudbay in laysku adeegsado hub iyo awoodo kale hadalkeenna iyo dagaalkeenna siyaasiga maanta sida uu muxuu ahay wuxuu jooga oo ka sheeganaynaa oo aniguna codkeynu ku qabay waa laga habooniyayadiyadu waa midda midiya saxaafadda dagaalka saxaafaddu nooga soo haray hadda madaafiic iyo maxaan ku yidhaahdaye bambuuyin oogama soo harin wuxuu ku soo haray saxaafad saxaafadda keliyadana waa ka gudbeyn haddii alyiraa marna waa ka gudbeyn waxaan rabaa waxaan ka shaqaynaynaa waa dowlad dhisid waa siyaasad tabashay leedahay rabitaanay leedahay maxaan kula cabashay qabtaa cabsiyay leedahay farxaday leedahay laakiin wax kasta oo ay leedahayba meesha waxaasi ay leeyihiin in looga hadlo ay ku habboon tahay ha looga hadlo haddii siyaasadda jubbaland laga hadlay waa in looga hadlaayay alaheeda dhexdooda waa in looga hadlay waxaa jira in maamulka jubbaland ay jiraan dad badan oo kasoo horjeeda qaabka uu maamulkaasi u dhisan yahay iyadoo sidoo kalena marar badan cabasho laga keenay awood ku-tagrifal uu maamulkaasi sameeyey
wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta kulan looga gol lahaa in uu noqdo wejiga saddexaad ee kulanka madaxda soomaalida uu fashil ku soo dhammaaday waa kan waryaheena maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada sida puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug ayaa waxaay kulan ku yeesheen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulankan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa waxaa dhici kara laba kun iyo lix iyo toban markii la gaaro iyo qorshaha u yaala dadka soomaaliyeed madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kamid ahaa madaxda ka qaybgalaysa kulankan ayaa kasoo horjeestay qabsoomidda kulankan waxaana madaxweyne gaas uu ku doodayay in kulankan oo yahay mid aanan horey loosii qorsheyn arrimo masiiriya haddii looga hadlayana loo baahan yahay maamul kasta inuu dadkiisa la soo tashto wasiiru dowlaha madaxtooyada ee maamulka jubbaland cabdiqani cabdi jaamac oo warbaahinta la hadlay kulanka kadib ayaa waxa uu yidhi bal laba qodob oo ugu waaweynaa qodob koowaad wuxuu ahaa aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka iyo howlahan horyaalla qodobka labaadna wuxuu ahaa waxyaalaha xoogaaga dhex jire isfaamwaaga ama waxyaalaha deg jiraan la kala tabanayo in ayadana laga hadlo marka labadaa qodob baa loo kala saaray qodobka koowaad maadaama howlo aada u tiro badan ay waddanka soomaaliya hor yaallaan oo ku saabsan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laisla gartay in baltalo laisugu laabo fulooyinka marka laisugu laabanayana ay noqdaan mid loo dhan yahay oo dadkao dhan ay isku tala ka dhiibtaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa dib waxay ugu ballameen in ay mar kale kulan isugu yimaadaan markii la gaaro labaiyo tobanka bishan kulankaas oo ka dhici doona magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxda ku shirtay magaalada kismaayo ayaa waxay ka qayb galeen caleemasaarkii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta magaalada muqdisho wuxuu kala kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday dowladda fiinland oo horkacayay danjiraha fiinland u qaabilsan wadamada geeska afrika kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya markii uu soo dhammaaday kadib ayaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulanka looga hadlay waxaa ka warbixiyey xildhibaan cabdulqaadir cosoble oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka maaragtay inaan isdhaafsanno afkaar iyo aragti isla markaas situationka soomaaliya iyo xaaladda maanta taagan iyo meesha loo socdo laba kun iyo lix iyo tobanka aragtida baarlamaanka uu qabo ra'yiga maaragtay ee, xildhibaanadu ay qabaan waxyaabahaasoo dhan aan isdhaafsannay iyo xiriirka soo jireenka oo ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda finland iyo sidoo kale maadaama xiriir noocaas oo dheerna uu ka dhexeeyey khaasatan sektarada badan oo caafimaadka aad runtii dowladda finland waqtigii dowladda ay kaalmo ka sii jireen in ay soo nooleeyaan xiriirka noocaas ahaa kaalmooyinka noocaasa ay soo nooleeyaan wada shaqaynta labada dowladood ay soo noolaato iyo sidoo kale communitiga iyo soomaali communitiga diasporada oo dadkii runtii cadad aad u weyn maanta ay ku nool yihiin waddanka finland dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo saraakiil ayaa isku dhiibay ururka ahlusun ee kasoo horjeeda dowladda iyo maamulka galmudug fadhigooda uu yahay magaalada dhuusamareeb sargaal lagu magacaabo liibaan madaxweyne oo hogaaminayey saraakiisha iyo ciidamada isku dhiibay ururka ahlusunna oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ay kasoo horjeesteen inay ka qayb galaan dagaalada ka dhacaya gobolka galgaduud ee u dhexeeya maamulka galmudug iyo weliba ururka ahlusunna ururka ahlusunna ayaa ninkooda sheegay inay soo dhaweynayaan waxaan la ogeyn sababta ka dambeysa saraakiishan iyo ciidanka ka tirsanaa dowladda ee u goostay dhanka ururka ahlusunna ugu dambeyntiina wadooyinka magaalada garowe maanta waxaa isugu soo baxay ciidamo boqolaal gaaraya oo ka tirsan ciidamada maamulka puntland kuwaasi oo ka gadoodsanaa mushaar la-aan saraakiil ka tirsan ciidamadan oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay muddo laba sano ah inaysan wax mushaaraad aysan qaadan waxayna dhaliil u jeediyeen maamulka hogaamiya madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas ayagoo ku dhaliilay in xaquuqdii ay lahaayeen ciidamada ay duudsiiyeen maxamed kaafi sheekh abuukaridi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada muqdisho wadahadaladii maanta la rabay in ay ku kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamulka gobolada ee fashilka ku dhammaaday ayaa waxaa loo qabtay muddo cusub taasi oo aan la ogeyn in ay isugu iman doonaan madaxdaasi waa kan marka maadaama fursadii ay jirtay oo fursad fiican oo laisku arki karo la wada hadli karana ay jirtay baan saaka waxaanu galnay shir shirka aynu galnay ee, madaxda oo dhan way ku dhamayeen dhamaayeen waxaa nagala soo qayb galay ee, ee, wa- wasiirka arrimaha dibadda etoobiya ee, petros iyo ku qaybsanaha qaramada midoobay ee, mudane ee, nicholas Cage. shirka markuu kulmay waxyaalihii ugu badnaa oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa bal laba qodob oo ugu waaweyn qodob koowaad wuxuu ahaa aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka iyo howlahan hor yaalla qodobka labaadna wuxuu ahaa ee, waxyaalaha xoogaaga dhex jira ee islaamwaaga ama waxyaalaha dhex jira la kala tabanayo in ayadana laga hadlo Ee, marka labada qodob baa loo kala saaray Ee, qodobka koowaad maadaama howlo aada u tiro badan ay waddanka soomaaliya hor yaallaan oo ku saabsan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laisla gartay howlahaas oo ay ugu horeeyaan maadaama aysan suuragal ahayn saddex qodob ay soo qaadeen shirkii ee, sare ee saraakiishii agost sagaal iyo labaatankeedii soddonkeedii runtaan inaysan suuragal ahayn codayn hal qof iyo hal coda inaysan suuragal ahayn in bal talo laisugu laabo talooyinka marka laisugu laabanaya inay noqdaan mid loo dhan yahay oo dadkao dhan ay isku tala ka diibtaan sidaa darteed waxaa halkan isugu yimid in laiska jira waxyaalihii la siira marka waxaa ka mid ah maadaama halkan madaxda qaarkood sida puntland oo kale ay jireen abu xanuun keliya reergalka caleemasaarka in maaragtay mawduuc kalena ay tahay in loo soo diyaargaro wadatashi lagala soo sameeyo dadka sidaa darteed waxaa lasoo gartay in la siiyo toddoba maalmood oo bisha labaatankeeda uu dhici doono shir kaloo madaxda isugu iman doono waxaan soo socto weeyaan shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida isku raacay bishay u badan tahay laakiin wadahadalaa weli socda oo bal in meel kale noqon karto ee, lagu yeesho bulsho uu ka maro shirkaas shirkaas waxaa weeye consultative forum ama kii dhammaan looga wada hadli lahaa madaxweyneyaasha ee, dowlad dowleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo ururada bulshada civil society ayaguna ay ka soo qaybgeli doonaan Ee, inta ka horeysa toddobada maalmoodna shaqooyin wixii farsamaa labadaa qodob baa horta hadda ugu muhiimsanaa qodobka kalena waxa weye hadday jiraan wax ku nisbaanwaa ama maaragtay madaxdu inay sarkaan ay muhiim tahay si loo halay waxyaalo badan oo jira in markaa ayaguna ay noqoto mawduuc kaloo noo yaala laakiin madaxdu inay ka wada hadasho laakiin hadda aan saarayno xoogga iyo focuska arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan eh, agendaha ama qorshaha dad- intaa unbuu shirka ahaa intaasaan laisku afgartay
xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku meelga- baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo ayaga horay u laalay jiritaanka baarlamaanka maamul goboleedka jubba ee axmed madoobe ayaa haatan waxa ay sidoo kale qayladhaan ka keeneen in guud ahaan doorashadii axmed madoobe iyo baarlamaanka intuba ay yihiin wax aan baarlamaanka soomaaliya haba yaraatee aanu raalli ka ahayn sidaa daraaddeedna ay yihiin waxa ay sameeyeen iyo iyaguba kuwa aan u cuntami doonin baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waatan warbixin arinkaasi ku saabsan mar kale horta waxa kasmaayo ka dhacay waa waa bilal waa gaboodfal waa xadgudub lagu xadgudbay de- dadka deegaanada Tuub- tuubooyinka degan Eh, waxa weeye doonkaas in muddo aan soo jiidanayay naga baarlamaan ahaana waa uga hadalnay Eh, xuduudu waa marka koowaad waa kiis caleemo saaray isagoo ci- ciidamada shiraaska boole gacanta u taageen laba sano ka hor sod- la- sa- muddo hadda laba sano iyo bar hadda oo tii baarlamaan been abuur samaystay oo baarlamaanka federaalka ay kala direen markay arkeen eh, dhibaatooyinka iyo eh, cadaaladdarrada uu sameeyey dadkii deegaankan deganaa odayaashoodii dhaqameedka siyaasiyiintoodii waxgaradkoodii waxba lagalama tashan asagaa dad meel ku xaraystay Eh, siduu ka rebayna waxay ahayd sida uu maanta ku sameeyey oo ah gacanta daranba dad shaadsuulayo mar kale u taagaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa oo isna ka mid ah mudanayaasha kasoo horjeeda caleemasaarka ayaa sheegay inuusan wax dhiba u arkin ka qaybgalka mas-uuliyiinta dowladda ee caleemasaarka hase yeeshee xildhibaanada baarlamanka ay qaab qaldan uga qaybgaleen aysanna matalin xildhibaanada baarlamanka soomaaliya in maaragtay mas-uuliyiintu ay ka qayb galaan wax dhibaata maaragtay kulley uma arko laakiin waxaa dhibaato iyo mushkilad iyo isweydiinba ka dhalanaysaa mar allaala markii ama gobol ama meel munaasabad ee markaasi nidaam federaali ah ama maamul ee state markaasi lagu dhawaaqayo waxaa caado ah madaxda ka qayb gasha inay raacaan wufuud badi maaragtay ee ku abtirsata deegaanka ka dhacaysa munaasabadaasi ama ha noqoto maaragtay middan hadda ugu dambaysa ee kisimaayo ka dhacaysa ama kuwo kale ee gobolada horey sidaas oo kale loogu qabtay waxyaabaha aan diidanahay ee mar welibana aan dhaliisha usoo jeedinayn ayaa waxay tahay gobolada marka la aadayo dadka gobolada qaarkood ka soo jeedo ayaa waxaa la siiyaa fursad odayaashooda dhaqanka waxgaradkooda aq- een, eh, eh, aqoon-yahanadooda siyaasiyiintooda iyo xubnaha dowladda ugu qaybgelaya ee golaha shacbiga
xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa horey u kala diray baarlamaanka jubbaland ee doortay madaxweynaha la caleemo saaray
baarlamaanka laysku haysta ee jubba xildhibaan ka tirsan laguna magacaabo shire cabdi maxamed coley ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan haatan ay xaliyeen ka baarlamaan ahaan dhibaatadii ka jirtay isqaqabsiga muranka keenay ee xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubba waa kan waryaheena koonfur galbeed axmed cumar saalixi oo waraysi kala yeeshay arrimahaasi xildhibaan shir su-aalka haddii aan ku weydiiyo maanta magaalada kismaayo waxaa ka furmay kulan ay leeyihiin madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxweyneyaasha maamul goboleedyada marka kulankaasi maxaa natiijooyin oo kasoo baxay
kulankaasi waa run waa sax waa jiray Eh, sidoo kale waxaa ku jiray eh, kulanka eh, ergeyga qaramweyne kolskay xitaa goobjoog buu ka ahaa iyo martisharaf kaleeto qorshe lagu weli waxaa jiray eh, maanta shirkaas inuu furmo oo ilaa ay berti u socdo oo lagu wada hadal lahaa igsiga laba kun toban iyo lixda oo matalan soomaaliya marka eh, saa la socotana bishaan dhammaadkeeda shir baa wuxuu ka dhici doonaa eh, eh, new york oo soomaaliya madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliya uu ka qayb geli doono marka shirkaas intaan la gaana ka hor ayaa qorshaha wuxuu ahaa in dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay isla meel dhigaan qorshaha laba kun toban iyo lixda islamarkaana ay qaramada midoobey shir ka dhici doona new york ay mataqaanaa fikrad isku mid ah ama ajinta isku mid ah inay halkaas geeyaan ka horna ayaga ay sii kulmaan macnaha kaas uu ahaa hordhaca shirka laakiin isidaro maanta shirkii wuu furmay wax badan baa laga hadlay laakiin waxaa soo baxday shirkii in dib loo dhigo oo bishaan labaatankeeda uu shirkaas ka dhaca magaalada muqdisho oo muddo isbuuc ah ayaa dib loo dhigay Eh, taasaa marka ay shirkii uu qoshihiisi maanta uso- uu u furmin oo dib loo dhigay dhinaca kale een, maamulka jubbaland baarlamaankiisa wuxuu ansixiyey ilaa toban xubnood in lagu kordhiyey baarlamaanka marka tobankaas xubnood xaggee ayay ka imaanayaan
Een, tobanka xubnood oo aanu ku kornay baarlamaanka jubbaland in lagu soo daro qorshaheeda anagu saan u dhigin waxaa weeye saa ula socotaba markii la asaasay ee, soo xulidda baarlamaanka jubbaland cabasho badan iyo kacdoon badan baa ka dhashay dadka reer jubbaland ah marka in badan oo soo jiitimaysay ugu dambeyn ee, laba maalmood ka hor waxaan ogolanay in toban xubnood lagu korriyo iyadoo madaxweynaha ee Jub- dowlad goboleedka jubbaland uu ku dhawaaday in toban xubnood lagu korriyo kadib baarlamaanka uu baas mariyey ayaa anaga waxaan ugu talagalnay madaxweynaha khudbadiisa ku jirta inagana aan sheegnay markaan ogolaanayn dadkaas inay ku yimaadaan ee, selection deegaanada jubbaland dadkii deegaamadoyinka laga tegay degmada laga tegay majority minority dadka dadka jubbaland ayadoo loo fiirinayo in dadkaas ay ka yimaadaan ee aanan dadkaas aan eh, ka imaanin dad meelo kale ka yimaada oo aan reer jubbaland ahayn ama dad diyaarad lagu soo guro aysan noqonin laakiin anaga shuruudaha aan u dhignay dadka reer jubbaland ee saddexda gobol dego haddii degmo laga tagan jirto dad meel yacni deegaano u badan oo waxaa laga siiya qaybsi ay dhacay jirto in guddi loo diro guddigaas ay soo xaqiijiyaan deegaanadaas ay dhahaan degmadaas waa laga tegey xaq ay lahayd maysanin dadkaas oo halkaa ku nool halkaa degan oo majority ku aana xu- xildhibaanadii xulidii waxba kamaysan oo way seegeen sidaas in baaritaan lagu sameeyo dadka sidaas ku yimaadaan ayuu qorshaha iyaga yahay inkastoona warar ma maqlayno in yacni ee, la dhihi la leeyahay tobanka xilmood baa la qaybsanaya wararkaas waa maqan laakiin anaga waxaan hadda wax ka ogna maaha waxa qorshaha anaga uu yahayna taa samayna mana ku talagelin waa sa arki doonaa xilligaas xilligeeda markay karadulaynaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena koonfur galbeed warbixintaas uu nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baardheere cabdulqaadir nadaara oo ah afhayeenka shariif xasan sheekh aadan